ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether uh, Hirshabelle would separate, and eventually they separate, and they need alliances and partnership. It, anything goes. Somaliland and Puntland can't even join Ethiopia. No, nothing can stop that.
dowladda itoobiya oo sheegtay in maamulada riddada ee kala ah somalilan iyo puntland ay ka go'an tahay inay ku biiraan dowladda itoobiya waxaad maqli doontaan codka mas-uul sare oo ka tirsan dowladda itoobiya oo arrinkaasi ka shanqariyey qodobada kale ee barnaamijkeennana waxaa ka mid ah weeraro khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool iyo duleedka magaalada kismaayo faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dowladda turkiga oo quus ka muujisay wadahadalladii fashilmay ee ay ka dhex waday kooxda riddada soomaaliya ee xasan gurguurte iyo dowladda xabashida ee itoobiya haddaba maxaa keenay fashilkaasi barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobadeenna waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada hoose iyo beeraleyda ku dhaqan wilaayadaasi oo ku soo afmeermay wilaayada jubbada hoose haddaba maxaa ka soo baxay kulankaasi waxaad dhegaysan doontaan kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا waa hagaag aanu ku bilowna qodobkeena ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda saari doonno mas-uul sare oo ka tirsan dowladda itoobiya ayaa sheegay in maamulada riddada ee kala ah somalilan iyo puntland laga yaabo inay ku biiraan dowladda itoobiya brofeor brok haylow oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha itoobiya abey axmed sidoo kalena horey u soo noqday safiirkii itoobiya u fadhiyey waddanka faransiiska ayaa waraysi uu siiyey shalay mid ka mid a tiiviyada laga leeyahay waddanka itoobiya waxa uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay waxa uu sheegay in somalilan iyo puntland ay qarka u saaran yihiin inay ku biiraan dowladda itoobiya maadaama ay la dagaalsan yihiin xukuumadda riddada ee soomaaliya waxa uu tilmaamay in somalilan ay horey isugu dayday inay ku biirto itoobiya xilligii malla zanaawi uu talada hayay haddana ay u qorshaysan tahay inay itoobiya ku biirto sargaalkan itoobiyaanka ayaa intaasi raaciyey in maamulka puntland ee siciidani uu ka soo horjeestay in soomaaliya la keeno ciidamo masaari ah taasna ay ka xanaaqeen ayna hadda u qorshaysan tahay in ay soomaaliya ka go'do kadib markii khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay maamulka riddada puntland iyo xukuumadda xasan gurgurte ayuu sargaalkani sheegay waxa uu sidoo kale mas-uulkani dowladda itoobiya ka tirsan uu tilmaamay in laga yaabo in maamul goboleedyo cusub oo ka soo horjeeda xukuumadda riddada soomaaliya ay curtaan dhowaan oo ku biiraya kuwii hore u jiray maruu arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa Somaliland is gone, from my point of view. It will never to re-emerge with uh, with uh, with um, with, Som- with Somalia. Puntland also had changed, shifted its strategy. They are now so disappointed.
somalilan way baxday sida aan aaminsanahay mar dambena kuma soo laabanayso soomaaliya puntland xitaa istaraatiijiyadeedii way beddeshay waxayna aad uga xun yihiin in dowladda soomaaliya ay waddankeeda ugu yeerto masar si adag ayayna uga soo horjeedaan arrinkaas waxayna hadda ka fikiraysaa inay xornimo qaadato weliba si la mid ah sida somalilan sida aan horay u tilmaannay labaatan sano ka hor waxay ka fikirayeen in etoobiya ay ku biiraan wakhtigii malazanawi hadda wax weliba ayaa dhici kara waxaad i weydiisay waxaa la filan kara shan ilaa iyo toban sano kadib waxaa laga yaabaa inaan aragno dowlad goboleedyo cusub oo curta sida kuwa hadda jira oo kale somalilan horay ayay u goosatay puntland inay goosato ayaa laga yaabaa hirshabeelle iyadana lama oga xilliga ay goosan doonto waxaa dhici karta in xitaa somalilan iyo puntland ay ku biiri karaan etoobiya mana jiraan wax ka hor istaagaya
we, we might see more and more states being born, like in the galaxy, new stars being born. So Somaliland is already there. Puntland might separate. We don't know whether uh, Hirshabelle would separate, and eventually they separate and they need alliances and partnership. It, anything goes. Somaliland and Puntland can't even join Ethiopia. No, nothing can stop that.
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan dowladda etoobiya oo shaaciyey in maamulada riddada ee somalilan iyo puntland laga yaabo inay ku biiraan dowladda etoobiya maadaama khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo kooxda riddada ee xasan gurgurte
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxmed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu fuliyeen ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada xudur oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada xudur dhaawaca waa saddex murtad oo uu ku jiro sarkaal abaanduule urur ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaji waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xerada isla jubbada hoose waxay maanta ciidamada mujaahidiintu weerareen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ka samaysteen inta u dhexaysa deegaanada buule xaaji iyo cabdalabiroole dagaalka markii muddo kooban uu socday maleeshiyaadka riddada way isaga carareen barta kontaroolka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa turkiga oo quus ka muujiyey wadahadaladii fashilmay ee uu ka dhex waday xasan gurgurte iyo abiy axmed xilli ay fashilmeen wadahadaladii la doonayey in bishan gudaheeda ay dib uga furmaan magaalada ankara ee dalka turkiga ay xukuumadda dabadhilifka ah ee waddankaasi ka jirta soo saartay war muujinaya quus diblomaasiyadeed hakaan fidaan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda turkiga ayaa war cusub oo uu soo saaray ku sheegay in wadahadaladii ay ka dhex wadeen xukuumadda muqdisho iyo dowladda xabashida etoobiya in ay noqdeen kuwo cagajiid ah oo aanan wax natiijo ah laga gaarin sidaas daraaddeed ay wadahadalada u beddelayaan kuwa aan toos ahayn dowladda turkiga waxaay ku hadaaqday in ay iyadu siyaabo gaargaar ah ula kulmayso madaxda xukuumadaha muqdisho iyo adis ababa wixii hadda ka dambeeya wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya waxaan ka dhigaynaa kuwo aan toos ahayn oo annaga ayaa siyaabo goonigooni ah ula kulmaynaa dhinacyada si aan isku soo dhowaanshiiyo u gaarno ayuu yidhi hakaan fidaan warkan ka soo baxay xukuumadda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa ka dhigan in etoobiya aysan marnaba doonayn in ay la fadhiisato wafdiga kooxda xasan gurgurte oo ay gorgortan ka gasho damaceeda guracan ee ay ku doonayso qabsashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya toddoba-iyo tobankii bishan ayaa lagu ballansanaa in mar kale wasiirada arrimaha dibadda ee etoobiya iyo xukuumadda muqdisho uu shir uga furmo magaalada ankara balse shirkaasi ayaa fashilmay kadib markii ay xabashidu ka cudurdaarteen ka qaybgalka shirkaasi sida ay sheegayaan ilawareedyo diblomaasiyadeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa khilaafka madaxweynaha kenya iyo ku-xigeenkiisa oo soo shaacbaxay waxaa dibadda usoo shaacbaxay khilaaf xoogan oo ka dhex taagan madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee kenya iyo ku-xigeenkiisa kaasi oo gaaray mooshin xilka qaadisa madaxweyne ku-xigeenka kenya ninka lagu magacaabo rigathi ayaa soo bandhigay heerka uu gaaray khilaafka kala dhexeeya william ruuto oo ah madaxweynaha dalkaasi ninkan ayaa sheegay in uu socdo qorshe xilka looga xayuubinayo oo ay wado madaxtooyada looga arrimiyo wadanka kenya xildhibaanada ayuu sheegay in la iibsaday oo ay diyaarinayaan mooshin isaga ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa sheegay inaysan xildhibaanada soo dooranin ee ay shacabkiisa soo doorteen wuxuu intaasi ku daray in haddii xilka laga qaado ay taasi daliil u noqon doonto shaqadiisa taasi waa go-aankooda ayuu yidhi isagoo dhaliilayay qorshaha ay wadaan xubnaha baarlamaanka ee xilka looga qaadayo wuxuu intaasi ku daray mowqifkaygu aad buu u cadyahay waxaa i doortay shacabka kenya waa dadka kenya kuwa xaqiijin doonaa in aan si fiican u shaqaynayo iyo in kale ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac ka muujisay hub ay sheegtay in maamulka puntland ay usoo dirtay dowladda xabashida etoobiya bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho ayaa lagu sheegay in etoobiya ay hubeynayso maamulada ka tirsan riddada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa hooyo soomaaliyeed iyo gabadheeda oo ku dhintay webi ku yaal dalka faransiiska webi maraa magaalada baariis waxaa ka dhacday arrin naxdin badan kadib markii ay ku dhacday gabar yar oo da ahaan jirta saddex iyo toban sano iyo sagaal bilood taasoo lagu magacaabi jiray mustaqiim axmed ismaaciil gabadha ayaa webiga ku dhacday kadibna hooyadeed oo lagu magacaabo muna maxamuud ayaa isku dayday in ay u gurmato gabadheeda labadoodaba sidaas ayuu webigu ku qaaday aabbaha dhalay gabadha dhintay ahna axmed ismaaciil ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka waramay sida ay wax u dhaceen magacaygu waa axmed ismaaciil aadan waxau nahay qofka ay ku dhacday dhibaatadan waa qadar allah waanan ku samarsanahay ma garatay walaalo dhibaatadu waxay u dhacday walaalo inaan yar baa webiga ku carartay hooyadeedna waxay tiri kasoo qabo sidaas sidaasi walaalo webiga iyaduna ugu dhacday hooyadii markaa saasu qadarku u dhacay dee walaalo wax kale ma jiraan alxamdulilah walaalo inaan ku samarno mooyaane dhibaato kale walaalo may dhicin qadartaas ma weeyaan walaalo waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd hubkii maamulka shaadala dirarka ee puntland uu kasoo iibsaday dowladda xabashida etoobiya wuxuuna khabarkan ahaa hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada taagnayd gaarahaan gaar ahaan baraha ay soomaalida ku wada xiriirto xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inagaynta
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa haddaba waa sidee xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ku socda magaaladaasi haddaba kusoo dhawaada xubinta khaza waxaana la diyaara walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsantahay ismaaciil haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin ee si la mid ah maalmihii hore duqeymo kala duwan ayuu cadowga allah waxa uu ka geystay qidaaca goobaha la duqeeyey maanta waxaa ka mid ah madarase ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala xaafadda xayu zaytuun ee bartamaha qidaaca dhacda sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aada u murugo badan oo waxa ay muujinayeen dhaawacyada iyo shuhadada muuqaalada qaar waxaa laga dheehan karay dad laga soo saarayo burburka hoostiisa oo ilmo yar ay ka mid yihiin
نعم يلا سهر ربنا يا ليان يلا الخشبة هذه سواء أبونا هنا عند الجبل اه احنا عارفينك هيك بدي اسمك صح؟
اه اه كويس يلا يلا هنا بنقرب القرصة
توكل على الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. تمكنوا من اخراج الطفله الله اكبر
وينك خذ يا عيني خذ
دبر حالك دبر حالك ايوه يا عمو ايوه ايوه sidoo kale sawiro iyo muuqaalo kale oo baraha bulshada lagu faafiyey walaalka waxa ay muujinayeen dad filistiiniyiin ah oo sagootinaya ilmahooda oo ku shahiiday duqeyntaasi ولا الله يرحمه سلم على اختك يا ابني سلم على اختك يا حبيبي حبيبي انت يا عمري وسامحني اذا انا بزعلك كنت ولا بضربك كنت حبيبي يا ابني حبيب قلبي حبيب قلبي نصيبي اجيب والله زيك وارجع اسمك يا ابني سيبها سيبها سيبها يا عمي آه، يا ابني يا وجع قلبي شغلة سيبها ابنها Een, warbaahintu waxa ay ku warantay in labaatan ruux ay ku dhinteen duqeyntii galabta ka dhacday xaafadda xayu zaytuun waaxda caafimaadka magaalada khasana waxa ay sheegtay in dadka rayidka ah ee la dilay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay tiradoodu gaarayaan boqol sagaal iyo toban ruux halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol iyo sagaal kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda howlgallo kala duwan ayay saacadihii lasoo dhaafa fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas oo galabta dhacay waxaa lagu beegsaday guri ay dhufays ka dhigteen ciidanka sahaynada oo ku yaala xaafadda xayu zaytuun wararkuna waxa ay sheegayaan in halkaas ay ku soo degeen diyaarado kuwaas oo daabulay baktiyada iyo dhaawacyada cadowga in warbaahinta muqaawamada dhankooda waxa ay faafiyeen muuqaal lagu soo bandhigay gaari gaashaaman oo muqaawamadu ay la wareegtay kaas oo wax ciidan ah aysan saarnayn iyo sidoo kale diyaarado daroonis ah oo cadowga laga soo riday يحاربنا بسلاح فيه مليء من المتفجرات لا يوجد به جنود نقول لكم قاتلونا بجنودكم ستغرق أنتم جنودك في رمال رفح سيتم تفكيك هذه الآلية المليئة بالمتفجرات اللهم في سبيلك ابتغاء مرضاك جنودهم خايفين يجوا عنا والله لا نشرب من دمكم ان شاء الله تبع جنودك نخبط على راسهم هي اليتك استطاعت خذونا انزلت فيها
xubintaan kusoo gudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada hoose iyo bereleda ku dhaqan wilaayadaasi ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin heer xaraka ah iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada jubbada hoose salaadiin waxgarad beereley iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيام محدث كله ونوكل ميي مكان كان وما أنت قبوب كبدن cambooyinka hoostooda aan fadhiinno aan ugu tashanayno horumarinta beeraheeni waa maanta maalin aad iyo aad looga faraxsan yahay oo aad aan ugu faraxsannahay sababtoo ah walaayada jubbada hoose waxaa moodaan waxay taagan tahay muddo kooban oo bilooyin ah oo aan badanayn waa maanta beeralaydii jubbada hoose iyo walaayadii iyo maktabka beeraha harakada kuwaa tashanayaan arrimahooda iyo horumarinta beeraha waa ilaahay subxaana wa tacaala mahadiis waa inaan ku shukrino lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid jazaakum allahu khayran markaan talooyinkan oo aad u fara badanaayay oo maanta beeraley soo gudbiisay oo toban iyo dhowrka qodob ku koobanaayeen ayna ku saabsanaayeen sidii aan ku horumarsan lahayna beerahan waxaa markan loo baahan yahay jazaakumullahu khayraan gaar ahaan annagoo ku daaban beeralayda annagoo ku daaban beeralayda waxaan horta guud ahaan u codsanaynaa sa'il gaar ah in lagu fiiriyo meeshan si gaar ahaan in loo fiiriyo ee waxqabadkeeda iyo guud ahaan aada loogu dadaalo intaa markii aan ka gudbo jazaakumullahu khayraan intii haddii aan joognin waad dareemaysaan waxqabadka iyo qorshii aan ilaahay subxana taala ugu guuleeyey waad dareemaysaan waxa oo badan baa noo qabsoomay intaasna waxay ku suurtagaleen wadatashi iyo isku duubanaasho iyo isku kalsoono intaanba ku suurtagaleen sooma jazaakumullahu khayran markaan waxaan leenahay inta hadda la sheegay in ka badanna ilaahay waa weydiisanaya subxaana wa tacaala in noo suurtogeliyo noo dhammaystiro alla subxaana wa taala wax ballama ah wamaa daalika cala allaahi bicasiiz waxa ballama jazaakumullahu khayran markaan waxaan leeyahay guud ahaan dhowr nudqa ayaan rabaa inaan dardaaramo waxay kama tahay guud ahaan walaalayaal in aan isku duubanaano wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in aan isku duubanaano haddii aan nahay beereley midnamada aan ku dadaalno oo aan ku dadaalno talada iyo tusaalada iyo wax kastaba aan madaysano waxaa kala dedan walaalayaal in annaga aan iscaawino in annaga naftirkeen aan iscaawino oo wax isku tarno oo garbaha is qabsano oo aan iskaalmaysano waxaa laga yaabaa haddii annaga aan iskaashino wax badan baa noo qabsooma madda kale aan dardaarama walaalayaal waxtarka iyo fikirka iyo waxqabashada iyo maskaxda way ku jirtaa dadkan baa ku dhex jirtaa wax kasta ayaa garana soomo laakiin waxaa loo baahan yahay in laysku keeno oo la madeeyo oo sidaas marka aan ku duulno intaan haddii sameynona ilaahi subxana wa tacaala garabkeen baa noqona jazaakumullahu khayran madda kale markan waxaad sheegaysaan intaan oo la sheegay qaabkan la sheegay ilaahay waxaa weydiisinayna mar kasta iyo waqti kasta iyo saad kasta ilahay inoo fududay ilahay inoo fududay guud ahaan markan jazaakumullahu khayran salaamatu sadra sawlaha qaar ay ka tilmaamayeen in lagu dadaalo oo qalbiga laysku furo oo waxaa weye qof kasta qofkii annaga nagamada oo maskiinka a wax qaban karin inaan wax la qabano qofka maskiinka maanta wax tari karin inaana kor u soo qaadno qofkii maogtahay wax dhaamo oo maogtahay ama meelaha kale ha wacee ama taleefon ha diree masjid ha diree oo wax dhaamo walaalihiis oo masaakiinta inuu kaalmeeyo in meelo kale intii aan la gaarin annaga aan isku tashino annaga aan isku tashino jazaakumullahu khayran waxaa kale marka walaa dardaarmaya mar kastaba beeralayda in waqti kasta iyo mar kasta iyo saacad kasta isku imaadaan oo ay tashtaan ee horumarka beeraha ay ku dadaalaan intaan haddii sameeyaana wax badan ba u suurtagaya jazaakumullahu khayran madda kale aan leeyahay waxaa la sheegay moogtahay meelo badan baa la tilmaamay waxaa kamid ahay oo aan aad maanta ii qiiray oo moogta aan i saameeyey way la soo saaro haddii la soo saaro moogta ayagoo baaba intee la geyna ayagoo baaba kasmaa la geyna sooma ayagoo moogtay wax baan tarayn markan taasna waan leenahay guud ahaan walaalka haddii la joogiyo harakada ka sarreeya waan leenahay in qorshe iyo fikir iyo moogtay suugeen in lagu dadaalo haddii intaa moogtay la sameeyo oo waxaana tari waayaan haddana mayba waxaan shaqo oo meel baan gaarin waa jazaakumullahu khayran markan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran aan dadaalno aan dadaalno gacmana has qobsano aan isu kalsoonaano jazaakumullahu khayran si aad dareemaysaan haddii meeshan lagu magacaabo tuuladaas ii sheeg halkaas jirteed mar dhow la xiray magaada mu wahay fangamoyo soomo fangamoyo mar dhow xirnay soomo annagaa xirnay soomo intaa markaan iyo inkan badanba in anaga aan samaysano annaga marka aan isku tashino madda kale aan aan dardaarmay walaalayaal in mar kasta aan isku yeerno aan isku imaano oo aan dhahno maha horumarno noqona midda kale hadda oo la tilmaamayo oo dhankaan iyo ku saabsan maogtahay oo ugu daran dadkan masaakiinta ah oo hoos u dhaceen oo qaabkan u yaallaan oo maogtahay intaan fasal saddex fasal ee isku daba noqotay ay ku baaba'een hantadoona saan noqotay oo maanta u baahan in la cayiiliyo haddii maogtahay neefkii oo goshi joogo iyo neefkii daahda laga keeno yaa aad loo jecelahay hilibkiis waxaa la jeclahay daahda la jeclahay sooma neefka goshi joogo maogtahay neefkan qaniin iyo wax bagalile sooma in markan dadkeen aan ka dhigno oo aan cayilino ayagana ma ogtahay aan isliidin ayaga naftirkoodana aan isliidin ma ogtahay iskiciyaan naftirkooda iskiciyaan oo iska dhigin ma ogtahay dad oo caatee iska dhigin ma ogtahay naftirkooda waa fiican yihin maasha allah waaye in kor isku gaadaan jazaakumullahu khayran maddaan kale markaan waxaan leeyahay guud ahaan intii warkaan la gudbiyey oo ka soo noqonayo ama hal laga halaayo si hadda aan hayba ahaana jazaakumullahu khayran intaasna markaan waxaan rajeynaya war degdeg ay noo imaado oo ayada naxariis ku jirta noo imaan rajeynaya jazaakumullahu khayran warkii markan shirki iyo hooyshi noo socotay oo tashi ku saabsanaay halkaan ayaa ku xidhinaynaa fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed sidoo kale waxaa halkaas isaguna ka hadlay suldaan cabdisalaam cismaan xaaji oo ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose bismi illaah alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin wsala allahuma calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi alakhyr waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي ayaa ku mahadsan kulankan ballaaran ayaa maanta isugu imaanay oo wadatashiga ku saabsan beeraha ilaahay mahaddiis si fiicanna noogu dhacay ilaahay ayaan ku mahadinaynaa awalan wa aakhiran iyadoo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiintanadii heer xarako heer gobol iyo heer degmo dhammaantood insha allah waxaanan ka wada tashanaynay waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa waxna loogu qaban lahaa webiga fatahaddiisa iyo horumarinta dalagga beeraha insha allahu tacaala ilaahay waa noo suurageliyey kolleyba jawaabihii iyo su-aalihii aan codsannayna ilaahay cid walba ay khusaysay waa ka jawaabtay insha allahu tacaala mar walba horta dadku horumarka ayaga ayaa furo u ah ayaga ayaa loo baahan yahay in ay isku xilqaamaan annagu beeraley haddaan nahay waa horaa loo sheegay in badan waxaa waay beerahaasi waa lagu burburay masiibo inta badan waxaa laisku raacay dadku ay keensadeen waay sidiisana masiibo ma dhacdo ilaa hadday dhacdo gacmahana aan ku keensannay maa asaaba min musiibatin fa bimaa kasabat aydiihim wayacfu can katiir ilaahay waxaan ka weydiisanaynaa in ilaahay uu naga dulqaado masiibadaas ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dalagga in cudurrada jiro ilaaha wax daweeye in ilaahay uu daawadiisa u keeno cudur ma jiro ilaa hadduu jiro daawaa loo helaa cudur kasta oo dhaco daawaa loo helaa ilaa laba moogi sida axaadiista ku sugan labadaas aan daawada loo helinna waa da iyo mood waay ajasiisa ay dhammaato daawo ma laha hadduu duqoobona daawo ma laha laakiin inta kale daawaa loo helaa insha allahu tacaala kolleyba waxaan u malaynayaa in laga wada hadlay dhan walbo dhinaca beera hadday noqoto dhinaca wadda hadday noqoto dhinaca webi hadday noqoto insha allahu waxaana ka sugaynaa maktabka beeraha wixii uu heli karana inuu noo soo dedejiyo waalligeenna waa nala fadhiyaa isagana jubbada hoose isna waxaan ka codsanaynaa in arrintaas uu istaago waxqabadka beeraha waxaa horumarka uu ku jiraa waa beeraha laakiin beeraha naftooda iyadoo aan macnaha sida la sheegay taqwallaahi aan la helin wax soconaya ma laha wax walba oo aad tallaabtan nuuxinayso in ilaahay aad isu dhibto ku xirnaatid ayaa macnaha waajib ah haddii aan ilaahay ku xirnaanno ilaahay asaa nugu filan bini aadan wax la weydiiyey waxba ma sheegayaan laakiin ilaahay haddaan isu dhiibno haddii waxaan raadinayno adduunyo ah waa helaynaa aakharana waa helaynaa dhammaan waa helaynaa insha allahu tacaala marka awalan dadku waxaan ku dardaarminahay in ilaahay laisu dhiibo in ilaahay laga boqo in la isu naxariisto irxam man fi lardi yarxamukum man fi asamaa haddii aan dhulkan isugu naxariisano ilaahay wuxuu nooga naxariisanayaa samada haddii ninka dariskiisa ah beerta joogo kan kale wuxuu ku dhaamo uu siiyo uu u naxariisto waxaa waaye hore waxaa la gaarayaa ilaahay idinkiisa guulaa la gaarayaa laakiin haddaan iscadowsanno oo maanta kii laga yaabo malabiso beerinta ka gashay ku dariskiisa ay u badbaaday haddii uu yidhaha kan maxaa u badbaaday baawan adig waa kaa goodee maxay ugu weyso isagan haddii lagu intaas lagu fikiro haddii colaad xasadaa jiro cudur xasad ka daranna ma laha cudur xasad ka daran maba jiran siisaba alxasid laa yaflaxu abadan weligiis ma liibaanaya xasid marka insha allahu tacaala waad u jeedaan maanta wax alla wixii aad rabteenna waa weydiisateen wixii laidinkaga jawaabay wixii noo maqanna walaayadan ka sugaynaa insha allahu min xarako ilaa iyo macnaha gobol waa isla taagannahay annagana aan ahaanno dad isku xidhan ilaahayna ku xidhan dalaggana mar walba waxaa waaye wixii asaga dhib qofka uu arko ilaan maktabyaan len inay soo gudbiyaan cudurkaanaa la arkay see yeelnaa haddii insha allahu tacaalaa si la yeela lama waynayo marka beeraheenna allah noo barakeeyo dalkan wuxuu ku dhisan yahay waa beero boqolkiiba siddeetan ala dhihi karaa inta kale xoolaha waa ku yarna annaga waddamada xoolaha dhinacaas waay webigaan annaga beeraan u fadhinaa de beerihiina sida hadda la sheegay waxaa waaye beerihii waa duuroobeen waxay u baahan yihiin in dib loo soo celiyo walaayadu dhammaan intaa beeraleyda ay codsatay waxaan ka codsanaynaa iyadana inay macnaha siduuba maktabka beeraha ee mudiirkuu sarreeyey uu u sheegay in ayadana arrintaas beeraha uu aad garab qabasho badan noo sameeyo insha allahu tacaalaa qofku markuu soo kaco oo hadhow asagii uu nin isku filan u noqdo wax walba waxaa waaye isku filnaansho ilahay xaggiisa jirtaaye bini aadamku haddii wax kasta la siiyo waadi dahaba haddii la siiyo waxaa waay waaditeenu leeyahy mid kalu raadina marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan annagu dhammaanteen kulankan aan aad iyo aad ugu faraxsannahay walaayadan waxaan ka codsanaynaa inay mar walba sidan oo kale maktabku beeraha uu ka warqabo dadkiisa mar walbana daraasaad uu ku sameeyo in macnaha liskaalmaysto liska warqabo intaasna macnaha ay noqoto isku xir iyo kalsooni insha allahu tacaala wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulankaasi markuu soo idlaada kadib waryaheenna bashiir muxiyadiin abuayman ayaa mikrofoonka andulus la dhex maray beeraladii kulanka ka qayb galay bismillahi raxmaan raxiim waxaa halkan kusoo gabagaboobay kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaab almujaahidiin iyo mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga jubbada hoose oo dhinac ah iyo sidoo kale guddiga beeraleyda iyo qeybaha kala duwan beeraleyda ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose markan waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaadi doonaa insha allahu tacaala qaar ka mid ah beeraleydii ka qayb galay kulanka si aan dareenkooda iyo maanta waxyaabaha laga hadlay ee usoo bandhigaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu bal ka waran kulanka soo dhammaaday ee u dhexeeyey mas-uuliyiintii maktabka beeraha xarakada iyo midka gobolka ee jubbada hoose iyo beeraleyda maanta ka waran muxuu ahaa bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin waa mahadsantahay walaal kulankan wuxuu ahaa kulan aad iyo aad maxaa la jiray xiise u leh waxa uuna maaragtaaye xambaarsanaa ciwaano fara badan kulanka waxaa soo qabanqaabiyey guddiga beeraha ee maxaa la jiray jubbada hoose waxaana maxaa la jiray lagu martiqaaday oo guddigaas maxaa la jiray ay martiqaadeen guddigii beeraha ee xarakada iyo maxaa la jiray guddoomiyihii gobolka beeraha ee jubbada hoose iyo guddoomiyaashii degmada maxaafadada kamsuume iyo jamaame intaba maxaa la jiray waa ay maaragtay joogeen kulankana waxaa looga hadlayay qodobo fara badan haddii hal iyo mid aan isdul taago sidii beeraha loo horumarin lahaa horumarinta beeraha ayaa aad looga hadlahayey iyo beerihii dadku waxaa weeye xoolodhaqato soomaalidu waa xoolodhaqato iyo beerley hadda xoolodhaqato ma aysan joogin meeshii beerley baa joogtay sidii beeraha loo horumarin lahaa qaabka lagu horumarin lahaa ayaa laga tashanhayey wilaayadii gobolka ugu horeeyo waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed iyo rag kaloo marti ah oo wasaaradda beeraha ee xarakada ka socday iyo maaragta maktabka beeraha ee gobolka jubbada hoose mas-uuliyiintoodii intaba waa ay joogeen golan aad iyo aad maxaa la jiray loo soo agaasimay ayuu ahaa haddii aad tihiin beeraleyda jubbada hoose muxuu idinkaga dhignaa kulankii maanta walaal runtii kulankan wuxuu nooga dhignaa kulan aad iyo aad maaragtaaye aan u sugeynay haddee beeraleydii annagu haddii dad waxaa wey muslimiinaan nahay beerahana in wax la tabcado dee shareecada islaamka maxaa la jiray qabto qofku in wax tabcado dadka marka maadaama dad muslimiin ay yihiin wuxuu nooga dhignaa kulankan kulan aad iyo aad maaragtaaye muhiim u ah sababtoo ah dadkii dad muslimiina oo isku tashtay beerahoodiina tabcaan hayo ilaahay subxana watacaalana caabudo hayo waxyaalihii marka beeraha inay ka tashtaan oo haddee webigii waad garanaysaa fatahaad baa dhacday sanadkii hadda lasoo dhaafay fatahaaddii hadday dhacday maasha allah waa loo istaagay xarakada iyo maaragta guddigii biyoxireenka way u istaageen waana la wada xiray waxyaabihii hadda dhammaystirkaa baan hadda baalooyinkii ay xirahayaan ood aragtaa sida hadda safarada aad kusoo martay baalooyinkii way wada shaqaynayaan marka kulankan marka kulan aad xasaasi u ahaa si marka loo dhammaystiro biyihii biyoxireennadii maadaama hadda daa'ir ay nugu soo wajahan tahay si dalagii maxaa la jiray tabci loo soo celiyo beerihii dee way baaba'een dhammaantood haddii ay tahay maxaa la jiray geedmiroodyadii iyo dalaggii saddex biloodlaha way dhammaadeen sidii marka loo soo celin lahaa jubbada hoosena dee waa taqaanaa waxaa weeye waa mixwarkii beeraha la dhihi karaa ama udubdhexaadkii kulanka marka kulan aad xasaasi uu ahaa haddii aad maxaa la jiray iweydiisay kulanka waxa uu nooga dhignaa annaga ka beerley ahaanna aad baan u soo dhoweynaynaa in la soo celceliyo kulamada noocaan oo kalena waa aad baan u danaynaynaa waxyaabaha aan dul istaagahayoo qodobada waxaa ka mid ahaa beerihii in loo helo caafimaad daawo loo helo dhakhtar loo helo haddii waad dareemaysaayoo beerihii caafimaad darra ku soo maarata kordhay sidii ay fatahaaddii u dhacday oo fatahaaddii hadda sanadkii aan soo dhaafayna u dhacday beerihii wax maxaa la jiray tabac ah oo dhulkii qabanahay ma lahan basashii raggii abuurtay waxaa weeye ilaa etoobiya waa laga samray moos ma jiro liintii cambaar baa maxaa la jira ku wada dhacday liinta mirteeda way isbedelaysaa dalaggii o dhan baa warka wada baaba'ay in marka laga tashto beerihii oo qof walba aqoontiisa haddii annagu dad muslimiin aan nahay annaga maxaa la jiray aqoonta dhan maaragtay asal u ah inaan maxaa la jiray marka aan baarno cuduradaas iyo qaabka lagu daweyn lahaa beeralaydina ay isgarab maaragtay garab qabsato haddii ay tahay beeralaydii maxaa la jiray wilaayada jubbada hoose mas-uuliyiintoodii heer gobol degmo xarako intiiba maanta meel baan ku wada qadeennay kulmadaan oo kalena in la soo celceliyo walaal aad baan u jeclaan lahaa inahaas ayaan kusoo koobayaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu adeer maadaamaad ka mid tahay beeraleyda kulanka maanta iyo wuxuu kaaga dhignaa bal ka waran bismi illah alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd adeer waa kulan aad u qiimo badan maadaama dhammaan beeralaydii ilaa beeralaydii ay isugu imaaday xaraka mujaahidiin al-shabaab madaxdoodii ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer xaraka isugu imaaday kulan aad u qayman badan buu ahay laisku lafaguray wax badan lagu wada hadlay beeralaydii waxa la weydiiyey wixii ay tabanayn ay ka hadleen waxaan codsan lahay xarakada ilaa heer degmo ilaa heer gobol in lagu soo celceliyo beeralaydin la garab qabto oo la kaalmay intaasaan codsan lahay waagaag weli qaybihii beeraleyda ayaan ku guda jirnaa iyo kulanka kusoo gabagaboobay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bal marka hore maadaama aad beeraleyda ka mid tahay kulankii wuxuu kaaga dhignaa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال شيء سؤال شيء waxay iiga dhignayd xafladaas ama kulankaas beeralayda iyo xarakada dhex maray kulan aad u wanaagsan si fiicanna loo soo agaasimay sidaas ayaan anigu u arkaa loona baahnaa qodobada inta badan diiradda lagu saaray maxaa ka mid ahaa qodobada inta badan diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa horumarinta beeraha webiga xiritaankiisa kanaalla in loo sameeyo yacni maaragtay webiga lagu neefiya markii biyo badan uu keeno qodobadaas ayuu ku wareeghayaa mixwarku jawaabaha aad hesheen maxayd kula muuqdeen marka jawaabaha aan helnay waxay noogu muuqdeen haddii annaguna baahidii aan qabnay baan gudbinnay wixii jawaabaha nala siiyeyna waxaan ku qanacnay bay agtarkooda u badnaayeen maasha allah waa hagaag sidoo kale waxaa la jooga mid ka mid dadkii talooyinka dhiibanayay intii kulanka u socday bal ka waran talooyinka aad ku dartay kulanka intii u socday maanta wallaahi talooyinkaan ku darnay inay aad u fiicnaayeen waa aleen baahidoodan haysaan ku darnay waxaa ka mid ahaa haddii lakii kala saaro horumarinta beeraha caafimaadkooda waxaa ka mid ahaa webiga xiritaankiisa waxaa ka mid ahaa dalagga tacabkiisa iyo horumarkiisa intaba jawaab fiican maan waalada ka helnay alxamdulilah ilahay baa ku mahadsan waxaana codsanaynaa haddii lahaydma in ilaahay hadduu idmo in kulomaadka noocaas ama wakhtigaas fursadaas waqti in badanna la siiyo oo nala ka warqabo walaayada iyo beeraleyda aan iska warqabno haddana alxamdulilaahi walaayadeeda ay nala kulantay wuxuu noogu dhignaa kulankaasi kulan aad u qiimo badan aniga laftiga dareenkayga aad u soo kiciyey alxamdulilah maanta farxaddayda aad bay u wanaagsantaa oon saraysaa niyaddeeda dadka beeraleyda ah ee hadda dhulka wilaayada ka maqan maxaa dhihi lahayd waxaan ku dhihi lahaa dadka walaayada beeraha ka maqan waxaad ka maqan tihiin nimco adduun iyo mid aakhira labadaba waa ka maqan tihiin adduunyana waxa weye waa ka maqan tihiinoo annagu waa idinka nolol iyo dhaqaalaba fiican nahay aakhirana waa ka maqan tihiinoo meel gaala iyo waxaad jirtaan meel aan ilaahay usraalli ka ahayn baad jirtaan waxaan idinkula talinaynaa inaad u soo noqotaan dhulkiinna dhulka hooy lama horaan way dhulka inaad tabcataan dhulkiinna asaga arsaaqada idinkugu filan ilaahay baa caabudataan idinkugu filan waxaan idinkugu baaqayaa inaad dhulkiinna kusoo noqotaan waxna aad tabcataan alxamdulilah annaguna waa ku nabad qabnaa bal ka waran kulanka maanta aad ka qayb gashay wuxuu kaaga dhignaa iyo talooyinkaad soo gudbisay wallaahi bashiirow kulanka kulan wuxuu ahaa oo maasha allah dhinac walba ka dhisan maadaama oo maanta noo imaaday waalig wilaayada islaamiga jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis iyo makaatibtiisa iyo warbaahinta idaacadda islaamiga andulus maasha allah waa xabayaan waan ku faraxnay waaligii maanta oo beerihii noogu yimaaday arrimaheena oo aan maanta oo aan marka ka wada hadlayno horumarka beeraha dalaga wadooyinka dhinacyo walba macnaa maanta waa wada fariisanay wilaayadii iyo dhammaanteena bulshada beeralayda ah waan isku qanacsannahay waana dad isku qalbi furan waaye aad iyo aad maanta waalig iyo wafuuddiisa waan jecelnahay si fiicanlooyinka aad kulanka soo jeedisa maxaa ka mid ahaa wallaahi bashiirow talooyinka aan soo jeedinay waxa weeyaan maadaama dalkii oo ay dhahday fatahaad oo dalagii oo meesha ku yaalay muuskii cambihii dhammaan liintii oona fatahaadii ay xaaqday waxaan codsanay wilaayadii codsi baan u dhiibanay ayaguna waynaga qaateen ee waynagu aqbaleen wilaayada codsiganaga waana ku faraxnay codsiga maadaama ay naga qaateen degdeg ahaanna way naga qaateen wayna naga aqbaleen jawaabna waan ku sugayna maasha allah marka aad ugu faraxsantay kulanka aad iyo aad bashiiro waan ku faraxsannahay maadaama oo de waa waad og tahay wilaayada jubbada hoose reer xarako dhammaan oo maanta noo yimaada beerahayna oo isla fadhino maxaa xalkiina ah see lagu hormari karaa maxaa dan idin ah wixii codsi aan wadanay laabtayna ka guuxay waan u gudbisanay dhammaanna way naga aqbaleen waana ku faraxsanna aad iyo aad waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebkana caawa waa naga intaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى